bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuuli wabacd wallahi adan waa ka xunahay wax oo runtii laga naxa weeye waana arrin murugo leh waa haddii u tacsiyihiina waxay dhinta alla u naxariisto waxaa qadhib qaban allaha shaafiyo waxaana leenaha dagaalkaas waa dagaal ceebeed waa dagaal maaragtay runtii dhabar wareen ku ah ummada meeshaas joogta iyo dhan soomaaliba marka in la joojiyana waa ku baaqaynaa oo shuruudaan la joojiyo dadku haddii sida uu maaragtay isugu dhow yahaa dhibka mar walba waa dhex dhacaa laakin wixii dhacay in hadal lagu xaliyo oo aan gulif iyo gacanka hadal midna laga daayo waa soo jeedinaynaa marka badeeraha anigu aan qabaano odayaasho iyo waxgaradkoo dhan ila qabaan waa midkaas dagaalka hala joojiyo dagaal wiilaa u dhintay wiil kuma dhasho natiijada dagaal maaragta sokeena waa naqaanaa oo waa mid laga shallaayo marka waxa weye hambada dadka hala haymiyo dadka meeshaas aanu xalla wadahaqdiga ka shaqeeyeen dagaalkaas inaan dib usoo laaban midka hadda socda in la joojiyo in arrintaas saasaan inagu leenahay waana dagaal xeebeed oo in la joojiyo laga hortaga intaasaan ku celcelihaynaa oo ra'yigeena taasaan maarata ku dhiibayna haddii alla helo wallahi waxgaradka haddi waa wada waxgarad mar haddii dawladda iyo xildhibaanadii iyo mas-uuliyiin kaleba ay tageen waxaad moodaa inaan meeshaas dagaal ku yarayn laakiin waxa alla qadaraa qadaran marka anagu waxaan ku celceliha oga dhaqayn haddii loo baahan yahay xaggana waa joogaa intana waa looga xoojin karaa marka waxaan mar waliba aan anagu soo hormarinaynaa in arrintaa la joojiyo oo dagaalkaas aanu nagu sii socon mid loo baahan yahay runtii ma aha waa mid maaragtay aada looga xumaado marka waxaanu rabnaa in dagaalkaa la joojiyo sida ugu dhafsaha badanne wixii waxgarad ah oo maaragtay oo ugu baahan yaho meeshaas wax ka qaban karna inay sida ugu dhafsaha badan uga qayb galaan in arrintaas ay hortayda soo afjaro oo colaadaas soo noqnaata xididkeeda la siibo annagu taasaanu soo jeedinayna wallahi hadaana oolo golaha aad sheegtay xagga lafteeda waa joogaan oo hiiraan waa joogaan oo galmaweyneay joogaan meelo kalena waa joogaan oo goboladaas dhaxwaa galguduud waa joogaan annaguna hadda waa naga inta joogna laakiin waxaan isleenahay mar waliba maaragta arrintu dagaal la-aan ma jirin laakiin xilligeeda iyo waktigii malaha ay joogsadeedaa wax ka dhiman yihiin hadda haddii dagaal dagaal loo baahaya intaas kasii badana diyaara la nahay inta kaleeto anaga hela midkaama iiga horeyso oo meesha la joogta waxaan ugu baraya arrintaa in laga hortago marka haddii uun nolosheena waxaa weeye meeshaas in dagaalkaas laga dhameeyo oo laysugu geeyo muxuu idimada iyo caqliga wax walba laysugu geeyo intaasaanu soo jeedinayna dagaalkaas midna qabsana ma aha waana dagaal ceebeed waana dagaalan loo baahnay marka waxaan ku celceliyaa dagaalkaas in la joojiyo oo qofka qofay ka muhiimsan tahay arrintaa uga muhiimsan tahay inay hormarto